11 Febraayo Maalinta Caalamiga ah ee loo aasteeyay Haweenka, Gabdhaha iyo Sayniska, ayaa laga hadlaa guulaha ay gabdhaha iyo haweenku ka gaareen arrimaha la xiriira sayniska iyada oo wax la iska weydiiyo caqabadaha jira. Haddaba, maxay uga dhigan tahay haweenka Galmudug? Sidee se loo dhiirigeli karaa gabdhaha bartay culuumta sayniska? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaysa Ubax Xasan Ugaasuba Xeegan, Isku duwaha Arrimaha Haweenka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Galmudug.
waa dhownahay axmed runtii waan soo dhoweynayaa maalintaas waana maalin weyn oo qiimo weyn u leh gabdhaha soomaaliyeed waxay kaga dhigan tahay maadaama magacii dhan ay xambaarsan tahay maalin weyn oo loo asqeeyey maalintaas wasaaradda haweenkana ay wadato magacii haweenka ayna tahay midda mar walba u taagan wax walba ay haweenka baranayaan ama leeyihiin ama xuquuq ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato ay u taagan tahay maalin weynay kala dhigan tahay waayahay gabdhaha barta sayniska sidee loo dhiirigelin karaa
gabdhaha waxaa loo dhiirangelin karaa in horta marka horeeto la tuso qaabka ugu fudud oy ku baran karaan oo loo diyaariyo qalabkii macalimiintii iyo qaabkii ay u baran karaan midda labaad waa in ay jiraan marka ay bartaan wax u fududeyn karo in ay ku shaqaysan karaan markaasaa waxaa la heli karaa dad barto oo qayb kaleeto oo haddana barato
ururada haweenku waxa ay ka mid yihiin qaybaha ku howlan horukaca ay gabdhuhu ka sameynayaan arrimaha la xiriira horumarinta sayniska iyo farsamooyinka casriga lul xasan salaad xoghayaha ururka haweenka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ayaa sharaxaad ka bixinaysa baahiyaha ay qabaan haweenku una baahan yihiin in laga taageero waxay u baahan yihiin in laga taageero sayniska teknolojiyada markii la yidhaahdo dhanka kombyuutarka oo kale in laga taageeray rabaan waxqabad bulsho waxay rabaan ah in la dhiirigeliyo la siiyo taageero bini'aadannimo loo sameeyo la garab istaago loo sameeyo in ayagii wax loo qabto waxqabad loo muujiyo markii qofkaasi uu helo garab istaag iyo waxqabad oo wax laysugu daree maanta uu horumar gaaro qof walbaa waa ku dhiirigelin karaa marka gabdhuhu waxay u baahan yihiin in la garab istaagoo loo sameeyo shaqaabuur dowladda iyo iyo hay-adaha caalamigaaba waxaan ku baaqayaa horta sideeda gabdhaha waa in loo badiyaa shaqada oo shaqo la siiyaa waa in aqoontooda sare loo soo qaadaa waa in gabdhaha si il gooniya lagu fiiriyaa gabdhuhu aad ayay u hooseeyeen iyagoo waxbartay oo shaqadii waxbarashadii yaqaana ayaa aad loo gacan bidixeeyaa hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba waxaan ugu baaqayaa sare uqaad gabdhaha in sare loo soo qaado gacan bidaxaynta ay ku jiraanna laga daayo horumar iyo la siiyo tiknolojiya saa'ida inay helaan oo aqoontooda sare loo qaado lana siiyo shaqo abuurna loo sameeyo gabdhaha waxyaabaha adduunku ka sameeyey horumarada ballaaran waxaana ujeeddada maalintani tahay in qayb xooggan ay gabdhuhu ka qaataan horumarinta sayniska iyo caqabadaha jira waana sababta loo asteeyay maalintan